wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa kusoo waramaya in duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan uu ka dhacay maanta qarax xoogan oo khasaare geystay wararka ayaa tilmaamaya in gaari nuuciisu yahay nooha oo ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa inuu ku qarxay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan taliyaha booliska gobolkaasi hiiraan ayaa shabeelle uu xaqiijiyey dhacdadani waxna uu intaa ku diray in gaariga ay la socdeen ilaa iyo toban qof oo toddobo ka mid ahna ay ku dhinteen qaraxa saddexda kalena uu dhaawac ka soo gaaray taliyaha ayaa sidoo kale ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeriha ka bixiyo gaarigii qarxay iyo cidda si rasmi ahaan ula socotay halka uu ku socdayba mana jirto waxwar oo kasoo baxay saraakiisha gobolka hiiraan oo ay kaga hadlayaan gaariga noohada ee maanta ku qarxay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan